shirkada baarta shidaalka ee sam oyalan gas ee fadhigeedu yahay dalka ingiriiska ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay dowladda soomaaliya xog ay ka ururisay qaybo kamida soomaaliya taasoo ku aadan khayraadka ku jira dalka munaasabad looga hadlayay wareejinta xogta ay soo gudbisay shirkada sam oyalan gas oo lagu qabtay xarunta cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta oo maanta xarigga laga jaray ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka batroolka iyo macdanta maxamed mukhtaar ibraahim oo sheegay in shacabka soomaaliyeed aanu ku tiirsanaan karin mucaawino sidoo kalena aan la aqbali karin inaanay khayraadkooda la soo bixin runtii maanaa waxaan aaminsanahay in ay noqonayso tallaabo keeni karta in aan waddankeenna waddankeenna kuma tiirsanaan kara mucaawino macnaha wax badan ayay soomaaliya gaar ahaan shan labaatanka sano ugu dambeeya ay kusoo tiirsaneed marka inaan si joogto ah aan ugu tiirsanaano mucaawino maanaha sax ma aha in nolosheega ma isticmaali karteen resourcekiinana maanaha sax ma aha resourcekeenna annagaa iskale khayraadkaana annagaa iskale annagaa u baahan haddii aad idhahdo annagaana mas-uulka ah annagaa haddii aad idhaahdo ka wada hadlayna annagaa ku heshiinayna annagaa ka shaqaysanayna annagaa iibsanayna laakiin inna la yidhaahdo maanaha gacmaha laabta macaawino ku tiirsanaada maanaha waxaa suurtagala konton sano lix sano kadib inaan cidno ugu baahan bashiidaal sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo madasha ka hadlay ayaa qeexay in adduunku isku dhaafay aqoonta loo leeyahay habka loo maareeyo shidaalka xogtan ay shirkadu soo gudbisayna ay soomaaliya ku hogaamin karto dhinaca horumarka adduunku isku dhaafay aqoonta aqoonta loo leeyahay habka loo maareeyo shidaalka annaga waxaan u baahannahay wasaaraddan waan ku buurinayaa dad aqoonteeda leh runtii aad aqoonteeda u leh annaga waxaan rajeynayna hadii la yidhahdo dalkan ma aha shanta sano ama lixda sano ama toddobada sano ee la qodaayo ama la soo saarayo inay sugayso in la hormariyo haddii deetadaa sax noqoto oo adduunka aan u bandhigno oo waxaa sax noqdaan dalkan waxaan ku hormari karnaa isagoo ula aan shidaalka la soo saara marka waxaan rajeynaya hadii la yidhaahdo waxay u bahnaanaysaa deesino deesanaan runtii baa naga go-an tahay mar haddii la saxo habka uu sheegaya wasiirka ee ah hab dahfuran ama transparency ay dhaxaan rigriska ee yani lagu maareynayo shidaalka dalkaan waxaa loo baahan yahay runtii inaan tallaabo hore u qaadno maxashatan haddii la yidhahdo si dhaqsaa dadkas loogu faa'iideeyo dalkaan loo hormarsiiyo waxa anagoo loogu weyn ee maanta aan la dagaalayna aan laleeyahay shabaab wayaan ayaa dhalinyaraha u adeegaya fakar xadjira runtii inta waxay kusoo biishubanayaan waa dhaqaalodaradii gaajo la jirto hadduu gaajo sii jirto dhalinyaro badan oo maanta weli qaangaarahan oo bulinta qaangaar noqonaysa ayaa waxay ku biirayaan fakarkaas xagjirkaas mar waxaa loo baahanya runtii dhalinyaradeenna carruurta soo koraysa inaan annaga rajo abuurno insha allah waa rajaynayaa deetada halka ku jirto inay soomaali gaarsiin doonto meel dalal badan iyo shirkado badan ay daneeyaan ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kala tilmaamay in arrintani ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee soomaaliya caalamka kula wadaagaysay wax soo saarkeeda waxaana uu si gaara ugu mahadceliyey shirkadda sam oyalan gas oo uu sheegay inay dhaqaalo badan ku bixisay helitaanka xogtan runtii waxay la taagtan inay tahay tallaabadii ugu horreysay annaga aan kula tacaamuleyna adduun aan leenahay waxaan haysanaa dalkoo dhan aysan noqon laakiin inta laga qaaday hadda rajo weynaa ka muuqata sida u maqaalaah waan rajaynayna haddii la rajadaas inay meel dhasho insha allah si gaara waxaa laga loogu mahadceliyay runtii somaoil yacni waxa weeye haddii berito su-aal la yidhaahdo wadnano shidaala la helay maqaayadaha iska fadhiista oo kafee caba ayaga hadda waa inuu mahadcelina haddii la yidhahdo ayagaa runtii bilaabay riskigana sidiisaba yani meelo ka bilowdaa markay halkan imaanay afadku maligelinayeen dee riski bay qaata runtii oo yani lama ogeyn dal dhibaato ka taagan yahay haddana waana dagaal kasoo baxay inay u qaataan meel haddana barcadbadeed laga sheegayo virus runtii waa mahadcelinaynaa waana rajaynaynaa haddii la yidhahdo inaan xiriirka sii wadno waxaan rabaa runtii inaan wasaaradaha iyo dadka ganacsada kulli aan ku booriyo in lala shaqeeyo wasaaradda bartooka ugu dambayntii guddoomiyaha shirkadda sam oyalan gas michael howard ayaa sheegay in shirkadooda ay sahminta shidaalka soomaaliya uga baxday lacag dhan kow iyo afartan milyan waxaana uu ka mahad celiyey wada shaqaynta ka dhexaysa iyaga iyo dowladda
waxaan afartan iyo kow milyan oo dollar ku qarash gareynay daraasad lagu sameeyey biyaha xeebaha soomaaliya ilaa boqol iyo labaatan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah ayaa daraasad lagu sameeyey waxaan qarash gareynay wax laba jibaar ka badan wixii aan ku ballan qaadnay heshiiskii hore xasan kaafi qoyste v o a muqdisho